barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarhka amiimyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaca waana ku iyo labaatanka bisha maarj ee sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac duulle jaamac iyo anigoo ah xuseen bare aadan
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin abwaana oo suugaan ku cabiraya dhaqanka dhallinyarada dambe iyo weliba haweenay uu alle ka baryey inuu nolol la wadaajiyo oo iyaduna suugaan ku cabirayo
codsiyeebba weeyaan ducadan caawa qorayaaye cilmi badan cibaadaysato caajis laga dhowray way caqli badan casaa midabsan ley cududa buurbuuran luqun curur cabbaaryaha ku yaal laga cajiibaayo caynaduguba shay lagu cabbiro caalamkaba joogin rabbi ow adaa caadiloonkaa codsanayaaye
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa saameynta uu taxanaha waxbarashada dhallinyaradu ku leeyahay isbeddelka ku yimi hannaankii dugsiyada wax looga baran jiray oo haatan casriyoobay
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin dhegaystayaal heesaha aan idiin hayno waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
war-saxaafadeed ay soo saareen taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanku iyagoo gacan ka helaya dowladda federaalka ee soomaaliya ay duqeeyeen bishii bishan sagaal iyo tobankeedii meel u dhow tuulada mubaarag oo ay ku dileen kooxa argagixisa ah baabuurtoodana ay burburiyeen waa sida ay hadalka u dhigeen ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay inay isticmaalayaan tallaabooyin loo ogolaaday si ay uga hortagaan argagixisada islamarkaana ay u badbaadiyaan danaha maraykanka iyo dadkoodaba
booliska magaalada austin ayaa sheegay in walxaha ololaha ay sabab u ahayeen in uu dhaawacmo qof ka shaqeeya xarun samafalo ku taala magaaladaas booliska ayaa meesha ka saaray in sababta dhaawacu uu ahaa bam lasoo tuuray ama bam la adeegsaday sidoo kale booliska ayaa sheegay in shilkaasi aanu wax xidhiidha la lahayn qaraxyo xidhiidh ah oo magaalada ka dhacay kuwaasi oo weli la baarayo sababta dhalisay shan qarax ayaa ka dhacay magaalada austin bishan gudaheeda waxaana ku dhintay laba qof madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee maraykanku ay baadhayaan arrintan
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga barnaamijka dhallinyarada maanta isbeddelada kala duwan ee inta badan soo wajaha dhallinyarada ayaa ah qaar la tilmaamay inay la socdaan kolba waayaha ay la nool yihiin waxaana aalaaba lagu cabiraa suugaan kala duwan kolba casriga la taagan yahay abwaan cali ciidle sarreeye waa abwaan ku nool magaalada boorama waxaana suugaan madadaalo ah uu ka curiyey waayaha dhallinyarada iyo weliba dooqiisa oo uu si mala'awaal ah u sawirayo ugana warramayo wariyaha v o eda xaashim sheekh cumar good
abwaan cali ciidle sarreeye waa hal abuur weyn oo isagu sameeya heesaha gabayada ciyaaraha dhaqanka iyo dhinaca majaajilada iyo tusaalaynta dhallinyarada maanta wuxuu barnaamijkeennan kaga waraysan doonnaa dhinaca heeso iyo gabayo iyo guubaabo uu sameeyey dhinaca dhallinyarada islamarkaasina madadaalo u ah abwaan cali ciidle sarreeye kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a waan dhowahay waan dhowahay haashim v o a waan soo dhoweynayaa iyo cumar haashimba waan soo dhoweynaya waana dhowahay walaal maanta maxaad inoo haysaa markaa abwaan ee aad kula hadli lahayd dhinaca dhallinyarada ee la xidhiidha madadaalada iyo tusaalaynta aad inta badan ku caanka tahay waxaan waad mahadsan tahay haashim waan waan waxaan waxaan u hayaa maanta horta waxaan ka bilaabayaa xabad yaroo markaan arkay dhallinyartu waxa ay jeceshahay horta maanta maansadan qaadaya tu dheer maahe googoos baan u qaadayaa dhowr qaybood ilaa shan qaybood baan ka dhigaynaa qaybta hore waxa weeyaan sida dhallinyartu u xiirataanba u labisato markaa haddii aynu ku horeyno dhinaca dhallinyarada iyo habkan ay u xiirtaan iyo habkan ay u labistaan waa wakhtigan casrigaa midda aad ka hadlaysaa maxaad ka tirisay
waxaan eegay in badan rag badan baa heesa sameeyo waxaan doonayay inay taabtaan meesha casrigu hadda yaallo waxaan isidhi malaha madaxu hadduu qarsoomo lugahay arki hadduu lugu hadduu hadday dhinacyadu qarsoomana malaha surwaalkay arki hadduu surwaalku qarsoomana malaha abwaaniinta imiga ka hadlaa heesaan u heeso badan ma sameeyo way arki baan lahaa way arki waayeen nin baan siiyey heestaasoo anahogol tusaalaynaya oo waxaan idhi haddaan xaragada tilmaamo dookhayga haddaan u xiirto anaa iska dhigaya haddaan xaragada tilmaamo dookhayga haddaan u xiirto si aan la ii odhan hadalka waa siduu u dhigay yacni waxaan hafiif ka dhiganayaa qof kale u xiirtayba sidaan loo odhan haddaan xaragada tilmaamo dookhayga haddaan u xiirtoon timaha xagga sare u yuubo hareeraha aan ka xaydo surwaalka xadaaradeeyo dawaarlaha xubin ku yeesho lugaha xawayaanka yeesho anoo isxariifinaya xabiib quruxay darta alla xabiibi may jeclaan lahayd baan heesta kusoo guuye markaa abwaanku ku luuqaynayo ee laxanka la saaro bal tilmaan naga sii iyada taalifteeda waa sax tii laxamka mid kastuu saari karaa laxamaystaa jirta haddana haddaan saaro waxaan odhan lahaa inan baan imiga siiyey laakiin laxamkii lama saarin lakiin hordhaxdaan kusii sameeyey haddaan xaragada tilmaamo way dookhayga haddaan u xirto timaha xagga sare u yuugo hareeraha aan kaxaydo surwalka xadaaradeeyo oon dawaar laha xubin ku yeesho dawaar laha xubin ku yeesho surwaalka haddaan xagga hoose dhuubo oon lugaha xawayaanka yeesho aanoo isxariifinaya xabiib quruxay darta alla xabiibi may jeclaan lahayd dee jawaabtiina waa haa umbaan malayna haashimo
markaa wakhtigan casriga dhallinyartii saasay leedaad leedahay markaa gabdhihiina haa unbay odhanayaan dii waxaan waxaan kuu leeyahay sidaa inan baa weydiiye waan ku idhi ragga sidaa u xiirta ka warran hadday si kale u xiirtaan anigu waxaan ka helaa bay tihi ninka sa'ad sheegiisa u xiirta marka doohoogii baan u raacay gabadha quruxda badan ee aad jeclaatay eed ilaahay weydiisatay eed tii ilah gabadh caynkaa iyo caynkaasaysi eed sida suugaanta aad ku tilmaantay abwaan cali ciidle sarreeye bal noo tilmaan adigoo mahadsan gabadha waxaan idhi waa gabadh waxaan doonayaa qof kastaa wuxuu doonayo qof fiican xagga diinta xagga quruxda xagga dhaqanka qof wanaagsan laakiinse waxa fiican oo dhan ilaahayba oo khaaliq iyo makhluuq baa jira ilaahaybaa ilaahaybaa maxaan ku idhahda sameeya marka ilaahay baan ka codsanaya waxaan idhi codsi eebba weeyaan ducadan caawa qorayaa madan haddaan soo qaaday aanu heestu saaro laxamkii haddaan u saaro cawaale maalin ciida adigaa dhashiya yooman carafaad haddaan taasoo kale u saaro codsiyeebba weeyaan ducadan caawa qorayaae cilmi badan cibaadaysato caajis laga dhowray way caqli badan casaa midabsan ley cududa buurbuuran luqun curub cabbaadyaha ku yaal laga cajiibaayo caynaduguba shay lagu cabbiro caalamkaba joogin rabbi oo adaa caadiloon kaa codsanayaae casisow middaa igu casuum waan ku caashaqay casisow middaa igu casuum waan ku caashaqay waa beydkii hore inta dambana fanaan baan sii ugu weynaasi baan leeya waa gogaan hogol tusaalaynaya abwaan cali cidle sarreeye oo tilmaamayey gabadha uu jecel yahay
kaasina waxa uu ahaa abwaan cali ciise sarreeye oo aan idhaahday abwaan cali ciidle sarreeye oo u warramayay wariyahayaga magaalada boorame haashim sheekh cumar good
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sannadihii u dambeeyey isbedello kala duwan ayaa ku yimi hanaanka waxbarashada loogu qaato dugsiyada qaar gaar ahaan habka duruus qaadashada iyo weliba qoraalka walow uu koboc ku yimi ayaa haddana ay qabaan qaar ka mid ah bahda waxbarashadu in la qabsigii iyo wada socoshadii ardaydu aanay sidii la rabay ahayn haddaba maxay yihiin caqabadaha ay ardaydu kala kulmaan xilliga waxbarashada gaar ahaan bugaagta casharada laga qaato waa kan wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol oo faahfaahinta arrintaasi inoo haya dhalinyarada guud ahaan gobolka sool waxaa ka dhigata gaar ahaan kuwa iskuullada sare iyo dugsiyada hoose dhexe ayaa had iyo jeer waxay la kulmaan caqabado ay ka midka yihiin dhanka buugaag helista sidoo kale barayaasha iskuullada sare iyo kuwa hoose ee gobolka sool ayaa waxay ka hadlayaan inay meesha kasii baxayso ardaydii samuuradaha wax ka dhigan jiray xasan ismaaciil oo ka mid a oo ah gudoomiyaha naadiga akhriska ismaaciil mire ahna macalin dhiga suugaanta ka dhiga dugsiga sare elays sidoo kale ardayda wax ka barata iskuullada iyo jaamacadaha gobolka sool ayaa waxaan ka wareysan doonaa maxamed cabdicasiis cali jiidaal
walaahi dhowr duruufood baa jira oo aan odhan karo dhalinyarada way ka haystaan sidii ay u heli lahaayeen bugaagta ta koobaad waxaa weeye berigii hore sidaynu ka warqabno dadku dee wuxuu wax ku qori jiray macalimiintu wax ku dhigi jireen samuuradaha ardayguna samuuradaas ku qorin jiray oo dee buuggiisa ama kontonlaha ama boqollaha buu ku qorin jiray laakiinse hadda waxaad moodaa inay jirto saameyn ah maamuladii ama dowladihii waxay soo saareen manaahij kuwaas oo ay ardayda wax looga dhigo kuwaas oo ay ardayda soo iibsadeen marka ardaydii qaarna way helayaan qaarna ma helayaan oo duruufta dhaqaale ayaa qaarna u saamixsa qaarna u saamixi waayaa buug uu iska helo ardaygii aada bay u adagtay bal ka warran marka wax la dhiganayo kale in buuggii la helo qaabka ardayga ugu sahlan oo buugga ku heli karayo qaabka ugu sahlan uu ardaygaasi buug ku heli karayo waxaa laga yaaba macalinka halkaa buug inuu hayo oo ama de manhajka iyo iskuulka xisadaha uu ka dhigayo kale marka qaar badan oo ardayda ka midana ay rabaan inay macalin ka qaataan marka haddee in wakti un macalin ku qabto aad sugtidii ah waktigaasoo kale oo ama uu arday ku maqan yahay ardaygaas markuu arday kala qaadanayo oo marka uu xilliga isla subaxi u soconliyo maanta kale markuu ka qaato marka xisadaha laga rawaxo gudoomiyaha naadiga akhriska ismaaciil mire waxaan tahay macalin suugaanta ka dhiga dugsida sare ee elays bal ka warran caqabadahan laga hadlayo oo ardaydu ay bugaagta ku adag tahay bal waxyaabaha aad la kulantaan ama aad haday jir idinku haddii u angelisan aad aragtaan maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilahay waa mahad iskale waad mahadsan tahay cabdikariin marka loo kala qaybiya afafka iyo scientifiga way kala duwan yihiin scientifigu isagu wax soomaalidu ay wax ka bedeli karta maaha waxay nagu soo galaan qaabka tiyooriga saasuuna ku baxa laakiin qaabkan luuqadaha marka loo eego afkeenna iyo luuqadan carabiga iyo luuqada ingiliishku qaabkii loogu talagalay maanta qof soomaaliyeed oo dhallinyaraa loogu barbaarin lahaa way ka liitaan markan carabiga ingiliishka ka taga af soomaaligu yimaado af soomaaligu waa loo waaxood wuxuu u qaybsan yahay tix iyo tiraab waxaa la doonayaa matalanba dugsiyadii ulo ilaa dugsigii labiyo tobnaadkood sare ugu dambeeyey in manhaj loo qoro laakiin tayadii baa liidata hadeerto bugaagta soomaaliga magaalada soo gashay buugga sagaalaadka buugga sideedaadka kalixaadka iyo katobnaadka intaba casharo isku mid ah ku yaala loomana baahnayn waxaa la rabaa ardaygu markuu soo gudbo fasalka soo gudbo inuu nolol cusub oo xaggii waxbarashadaa bilaabo soo xiise iyo dardar cusub u galo laakiin hadday tii hore un hortaagan tahay wuu hawo dhacaya taas waa mid caqabado way iska jiraan ah dadkii bulshadii waxma wada heli kartay buugta iyadoo qiimaheedi iska bajamay oo saddex doolar yahay haddana dee qof baan wada heli karin bugaagtii oo dhan matalanba haddii fasal dugsiga sare ka mid qofkii uu fadhiya foomanba ka soo qaad waxaa laga rabaa afar buugoo scientifiga saddex buugoo luuqada ah iyo buuggii tarbiyadda dhowr waxay noqonaya dhowr iyo toban buug oo saddex doolar lagu dhuftay oo lacag badan marka laba waxbay sameeyaa qaarna haaf bugaagta ka mid a la siiyaa qaarna shurkay ku iibsataan ardaydu marba mid baqaata qaarna macalimiinta awturdha oo waxay sameeyeen koobi bay uga sameeyeen intay geeyaan meesha koobiga ugu dhisa caqabad buu keenayoo wuu ka lumayaa ardaygaan dadaal badan oo dhan wuu ka lumayaa waxaa kaloo jirtay iskuulka laftigiisu kolley hadda ilaasaan ka shaqeeyo arday badan ayuu manaahiish u gaday laakiin dee ummadii baa badan midda kale laga hadlaya waxa weeye xagga farti oo aada u hooseysa qoraalka farta oo ardaydii ay ku liitaan maadaama koobi fara badan la siinayo samuuradda casarki casharkii lagu qori lahaa ee loo dhiga lahaana meesha ay ka baxayaan ka warran adigu cilmiga suugaanta aad digtaan oo kale caqabadaasi ma jirtaana noloshiibaa hadeerta waxaa gebigeediiba laga dhigay samuuradihii iyo koobigii iyo wixii waa la fudeydiyey fudeydkaas caqabadaha hadeerto kollay af soomaaliga intaa anigu aan dhigo waa ka badbaadiyey oo qoraalku waa ardaygu waa fiican yahay yeris bayna ku baxdaa laakiin saddexda luqadoodun baa lagu dhigi lahaa yeris awalba sentificduma yeeriseen oo isagu waxaa lagu ama buug ha laga helo ama si kale ha loo helo isago awalba cidma yeerin jirin oo iska sentific marka caqabadahaas hadeer jira
kuwaas waxaana dhalinyaro magaalada boosaaso magaalada laascanood ugu warramayay cabdikariim olol halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasano codka fanaanka nagiib alfa iyo heeskiisii hanaan qurux
see
codkaasi fanaanka nagiib alfa iyo heeskiisaasi hanaan qurux ayaan intaas kusoo gabagabeyn halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal xubinta cayaaraha guud ahaanba waxaannu ku qaadaadhigaynaa horyaalka kubadda cagta dalka soomaaliya oo si habsame looga socda magaalada muqdisho iyadoo wareegga koowaad ama isargiyada koowaad la filayo in la soo gebagabeeyo maalinta jimcaha haddaba kulmadii ugu dambeeyey ee dhacay kuwii ugu xiisaha badnaa iyo sida loo kala horeeyo ayaan kala sheekaysanayaa maxmed deeq shuuriye oo awriye sboorti kana howlgala tv-ga universal ee magaalada muqdisho runaantii horyaalku inta badanba kulamadiisa waxaa lagu ciyaaray garoonka banaadir oo ah garoonka labaad ee ugu weyn dalka oo ku yaala degmada cabdilcasiis ee gobolkan banaadir kooxuhu waxaa ka muuqday diyaargarow fiican koox walba ay waxay muujinaysaa xusulduubka ay ugu jirtay in boos wanaagsan ay ku dhamaysato qeybta hore ee horyaalka koox walbana waxay rajeynaysaa in qaabeyn fiican ay isku samayso qeybta labaad marka la guda galo kulamadii ugu dambeeyey haddaan dib u eegno waxaa kamid ahaa dekada oo ka adkaatay batroolka dekadu waa kooxda hadda difaacanaysa horyaalka kubadda cagta soomaaliya waxaay ku jirtaa booska koowaad oo iyada ayaa hadda horyaalka ugu sareysa sidaas oo kale maalin ka hor kooxda kubadda cagta ee hegan ayaa shan gool kaga adkaatay waxool laacibkii hore ee banaadir sports club iyo xulka qaranka soomaaliya cabdiyow ayaana dhaliyay saddex kamida golasha kulanka marka laga yimaado catoosh iyo xidigaha kale oo golol kala raaxsaday saddex ciyaar oo ciyaar maanta ay ku jirta ayaa ka hartay qeybta hore horyaalka kubadda cagta soomaaliya arrinta xusida mudan jamal waxay tahay sanadkan waayadii dambeba waxaa dhaceysay magacyadii kooxyihii barsimaadka in si tartiib tartiiba ay horyaalka ugu soo laabeynayeen horey waxaa usoo laabtay labadii koox ee ciidanka ee horseed iyo hegan sidaad la socotayba waxaa soo laabtay kooxdii jenyo waxaa soo laabtay kooxdii gaadiidka ama otabaarka la odhan jiray xilli ciyaareedkan waxaa soo laabtay oo kooxa heerka labaad kasoo dallacay ay qaateen magacyada ah kooxda madbacadda qaranka ee m b c iyadoo lagu naaneysi jiray wasaaradda warfaafinta soomaaliya hoosta ay jirtay waxaa soo laabatay kooxda batroolka marka magacyadaas tartiib tartiiba ayay kusoo laabanayeen galabta waxaa ballansan kooxaha madbacadda iyo batroolka oo ciyaar horyaalka soomaaliya captain ku wada qaadan doona garoonka banaadir inkastoo labadii koox ee xilliga barsamaadka xifaaltanka adagu ka dhexeeya aysan hayn haddana magac ahaan kulankan iyo taariikhda marka laga fiiriyo waa kulan aada u weyn marka horyaalkuna dadka magaalada inta badan way u daawasho tagaan waa kuwa camre garoonka markaan eegno labada ciyaar oo harsan ciyaarta ugu adag waxaa loo arkaa inay tahay kan biri dhici doonta oo dhex mari doonta kooxda kaalinta labaad ku jirta ee horseed kulanka waxay la qaadan doontaa kooxda jaalayaasha lagu naaneysa elman naadiga kubadda cagta ee horseed fursad fiican ay haysataa oo ay kula simi karta xagga dhibcaha kooxda dekada haddii kulanka elman ay libinta qaadato haddii ay u surogeli weysana kooxda dekada ayaa hogaanka horyaalka keli ku noqon doonto dekada waxay leedahay kow iyo labaatan dhibcood waxaa kusoo xigta horseed oo iyana leh sideed iyo toban dhibcood haysatana kulanka ay beri la qaadanaysa elman horyaalka soomaaliya labada laacib ee la kala yidhaahda anwar sayid cali shakuunda oo elman iyo faysal xasan xaashe oo dakada ayaa mid sagaal gool ku hogaaminaya xagga goolhalin shuuriye aad baad umaasan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed deeq shuuriye oo ka faalooda ciyaaraha kana howlgala tv-ga universal ee magaalada muqdisho dhegaystayaal xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo diyaariyey nala la socodsiinayo xubintii ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhowaataan hees dabacsan oo ay talantaali ugu luuqeynayaan nimcaan hilaac iyo xamdi queen
dalashada codfeedyahaye dhirta ubaaxa lamaha dharabkii ku yaaliyaho dadaadee dadadii kamaydhaay dalashada codfeedyahaye itooba xalamaha dharabkii ku yaaliyaho dadaadayne dadadii kamaydhaay dhibicyahay abaartii dhulka siigadeetige ka dhaqdee hoy kamaydhaay hoy oo soo dhaayahaygiyo dhiiggaygi mada noqon oo soo dhuuxa hoosiyo kuma uuni dhuumaha la soo kuma dhawaysto dhigaaga lamaan bixin dhibicyahay abaartiyo dhulka siigadeetihiil ka dhaqdee alla kamaydhaay hoye soo dhaayahaygiyo dhiiggaygi mada noqon soo kuma dhawaysto dhigaaga lamaan bixin dhuuxa hoosiya kuma uuni dhuumaha dhaban quruxlahiya jaah dheran muuqulahiya joo dhaqtaniyahasluubada suma dheerid qaybka suma dheerid qaybka dhaban qurux lahiya jaah dheran muuqulahiya joo dhaqaniya asluubkana sooma dheerid qayrka hoyma dheerid qayrka
heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta xamda kuweyn iyo nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedoodii ka imanaysa laanta soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
dhadashada xaldoryaho dadka iyo dhulkiisaba maxastiisa dhowre kartiloo kartiloo dhameeyo dhadashada xaldoryaho dadka iyo dhulkiisaba maxastiisa dhowre kartiloo kartiloo dhameeyo dhaqashada halyeeyo wanidiyo dhashiisaba dhibtanaga ilaasho sow ruuxa hoosiya kuma umidumaha sow maanka diigtiya kama biisid